adeer meeshaan waxaan maanta isugu nimid war ka soo baxay guddi la yidhi dud doorashaa la yidhaah oo xamar laga keenay dadkuna ku sheego inay yihiin nimankaasu niman la ysku soo daradoo agaasimayaal ahaadoo la soo aruushoo dowladda federaalka agaasimayaal u ah yaa lagu sheegaa nimankaas annagu umama aragno guddi la soo xulay inay yihiin dadku uma aqoonsana waa agaasimayaal laysku soo aruushaa dadku yidhaahda waxaa dhacday adeer in la yidhi odayaasha cadaada jooga waa la shirnay oo waa is aragnay war ah yaana soo gaadhay horta annagu bataatan badhuuso mareeb horna wax uguma dirsan dibna wax uguma dirsan waagii dhowoodo siminaarka lagu hayay annagu dib heshiisiin bay ku sheegeen laakiin siminaar baan u arkayni waagii dhowoodo siminaarka cid uma annaan dirsan haatanoo markaan la joogana waxa laysku duwayo waxba uma annaan dirsan waxna kuma lihin haddii ay jiraan saleemaan dad ku abtirsadaana waa dad midhaa xamar iyo meelahaas laga soo aruurshay odayaashii gobollada dhexe ee ree xaaji saleebaan hal xabana kama maqna talana kuma kuma gelin mana aadayaan mana aadi doonaan insha allahu kariim waxaan leenahay waxaan meeshaas u aragnaa waxaa ka soo baxay waagii ina salaadboy yaa nin la odhan jiray darmaan wuxuu yidhi waxaan rabaa madaxweyne marka madaxweynihii baa la yidhi toddoba casho inta la geeyey meel albergaa kiraystay buu yidhi halaysugu ka yimaado madaxweynaan rabaaye toddoba cashaan madaxweyne ku rabaa buu yidhi markaasaa ummaddii isugu timid lacagna waa baxsha mid baa hadlo wuxuu yidhi haddii madaxweyne toddoba cashe lagu bixinayo lagu helayo maxaa sanooyinka loo raadiyaa waxaa la yaab ah dowladdanoo soo tashatoo tiri toddoba cashaan dowlad ku dhisayna adeerow anigoo annagoo reer xiban iyo xeeb afar bilood baan u fadhinay afar bilood baan ku dhisayna afar bilood koob iyo toban beelood ayadoo ka dhaxaysana waxaa la yidhi waxaa lagu dhisayala toddoba casho wax la yaab la weeye haddii lagu dhisana dadnagama jiro haddaan lagu dhisana dadnaguma jiro mana aqbali doono mana aqbalayno mana naloo jiro mana nala kugu maqnaa
meeshaan shirkan jaraa-id oo maanta halkaan ay ku qabteen odayaasha beesha ree xaaji saleebaan ujeeddadeennu waxay tahaan rabnaa inaan shirkaa jaraa-id ku caddayno inaannu caddayno waa laga warqabaa meeshaan ka joognay xaaladda galmudug oo aan ka taagnayn inay hadda tahay xaaladeedu meesha ay marayso galmudug majabihii oo jaama loo tolay dibu heshiisiintii hore sidii odagii iga horreeyeyba uu u sheegay wuxuu lagu sheegay dibu heshiisiinta ka mid maanan ahayn kamana qayb gelin dibu heshiisiin inaysan ahaynna waxaa u daliila saacaddaana meydka iyo dhaawacu had iyo jeer iska soo daba dhacayaan dadkii lalaha waa la heshiisiiyey meeshaa waxaa ka cad siminaar inay ahayd aysan dibu heshiisiin ahayn in rag uu ku goosanaya qandaraas taasaa u daliila mar labaad waxaan caddaynaynaa dhismaha galmudug lagu tilmaamee dhuusamareeb lagu hayo maantay qandaraaskii oo kale inuu yahay wax rag ku goosanayo ee uusan dhismo daacada ahayn galmudug loo dhan yahay ku sheegeen waxaan caddaynaynaa galmudug loo dhan yahay inaysan ahayn wax dhuusamareeb lagu haya haddaanu nahay odayaasha beesha ree xaaji saleebaan ee cadaada jooga waxaan caddaynaynaa wax hore hor iyo dibba ilaa gogoshii hore oo siminaarka ahayd dibu heshiisiintana lagu sheegay iyo midda hadda dhismaha lagu sheegayo inaanan ka mid ahayn wixii ka soo baxana aynaan aqbali doonin inaan ku caddayno shirkan jaraa-id arrintaas ayaan u qabannay hadalkeennuna halkaasuu saaran yahay ciddii been inay naga sheegto doonaysay iyo hadday aamuseen waa la afgartay haddii lalahaa daliisheedu taas weeye xalaal barqaa la cuquutaa hal booliyuhuna nirig xalaale ma dhashaa la yidhi baashaa booli weeye shaqana kuma lihin warkeennuna halkaasuu ku cad yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
meeshaan shir jaraa-id ayaan ku qabannay shirkaas wuxuu ku saabsan yahay waxaan maqalnay dhuusamareeb guddiga doorashada dadka lagu tilmaamay inay yihaahdeen ree cadaada waa la heshiinay waxaan rabnaa laba arrimood inaan caddayno kow dhuusamareeb dad aan u dirsanay iyo wax heshiis oon la galnay guddigaas iyo shaqada dowladdu ka wada midna inaysan jirin cid nagu matasho oon u dirsannayna aysan jirin waxaan rabnaa oo kale halkaan inaan ku caddayno annaga reer cadaado waxay tabanayeen oo ay doonayeen xaruntii daba- baarlamaanka ee madaxweynaha federaalku bixiyey iyo madaxweynihii galmudug baarlamaankuna ay ansixiyeen ayadaasaan tabashadeeda qabnay dowladda dhexaan ka sugaynay inay ansi- sidii ay- ay howlgeliyaan haddii aan weynana wax ay aan ku la'nahay iyagu warbixin ka bixiyaan ilaa jawaab cad dowladdu ka bixido xaruntii baarlamaanka ee madaxweynaha federaalku baxshay waxa ay ku maqan tahay u sagsaagan tahay ilaa ay war ka bixiyaan wax la dhisoon aqoonsanayna ayay waxaan la shaqaynaynaa midnaba ma jiraan waxaan rabnaa dowladdu jawaab cad inay ka bixiso xaruntii baarlamaanka weliba madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxa ay xaruntii baarlamaanka u shaqay la'dahay ayagaan rabnaa inay jawaab cad ka bixiyaan inta ay maqan tahana wax la qabtanayna lakuma bedelo wax qayb honka nahana ma jiraan wasalaamu calaykum